Sheekh Cabdiraxmaan Macalin Cali Mowlaana oo ka mid ah guddiga masjidka Mowlaana ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xilliga masjidku uu qarka u saaran yahay inuu dumo islamarkaana loo baahan yahay in laga qayb qaato sidii loo dhisi lahaa masjidka ayaa ku yaala xaafad ay bulsho badan degan tahay kuwaa oo baahi weyn u qaba inay helaan meel ay ku cibaadaystaan masjidkan oo la dhisay sanadkii 2006dii ayaa lagu wadaa in la dumiyo si mar kale dib loogu dhiso isla markaana loo ballaariyo wuxuuna Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah guddiga culimada ee masjidka ka codsaday ummadda Soomaaliyeed in laga qayb qaato dhismihiisa masjidka masjidu mowlaana la yidhaahdo oo ku yaalla ceelasha biyaha gaar ahaan xaafadda taagana loo yaqaano masaajidkan laba kun iyo lixdii ayaa la dhisay ilaa wakhtigan waa dhisan yahay wax dayactira ma uusan helin masaajidkan waxaan idiin sheegayaa dhulkiisu waa venti ber venti dhul ahaan dhisma ahaanna waxaa ka dhisan afar meelood hal meel oo ah rubac intaasaa ka dhisan waxaan marka aan rabnaa inaan idiin soo jeedinno ilaahay fadligiisa ayaa wax walba ay ku ahaadaan idinkoo nagu saacidaya kaalmadii wanaagsaneed ee aan idinkaga barannay iyo inaad tihiin dad samafala ee ilaahay masaajiddiisa iyo maaragtay khayraadka jecel inaad tihiin anakoo og ayaa waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu kaalmaysaan oo nagu taageertaan dhismaha masaajidkan oo aan rabno in laga dhiso vintiga uu yahay dhammaantiis in la dhiso dugsi iyo laba musqulood iyo qolka oo mu'adimka uu gelaayo intaas iyo masaajidka inaad nooga dhistaan aada nagu kaalmaysaan haddana waxaa noo bilaaban kun xaboo bullakeeti ah iyo toban kaariko oo dhagaxa iyo toban iyo laba kiish oo shamiido ah ayaa noo bilaaban waxaana rabnaa haddii ilaahay noo oggolaado inaan maalinta asbuuca noo soo socda dhexdiisa inaan masaajidka dhulka dhigno sidii ay hawshu ay u bilaabo laheyd aan ka bilowno saasaan rajaynaynaa insha allah